alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed waxaynu ugu dambeeyeen kusoo jirnay xadiidka cabdillahi bni cabbaas ou nabigu sala allahu alayh wasalam cabdillahi bni cabbaas la hadlay oo uu yidhi ya ghulaam alaa ucallimuka kalimaat ixfad illaha yaxfadk ixfad illaha tajidhu tujaahak idaa sa'alta fas'al illah haddaad istidhaahdo cid wax weydiiso ilaahay weydiiso yacni haddaad istidhaahdo cid wax weydiiso ilaahay weydiiso aidaa sa'alta shay-an ay axadan shay-an haddaad axad istidhaahdo markaa shay weydiiso fas'al illaah ilaahay weydiiso marka shay-antaasi waxay noqonaysaa nakiro oo fii siyaaqi shardi dhacday marka shay kastoad cid markaa yani istidhaahdo ka bari inaad ilaahay uun ka barido ayuu markaa ku tilmaamaysa waida istacanta fastacin billaah haddaad istidhaahdo cid ka kaalmo dalabna ilahay ka kaalmo dalab hadda in adeerkii nebigu sala allahu alayh wasalam bal siduu markaa uu kula hadlayo day ma odhan anigaa qaraabadaadii ah anigaa markaysagaa in adeerkaayo nebigu kuma odhan sala allahu alayh wasalam ee haddaad markaa wax yacni doonto aniga i weydiiso ma odhan oo aniga ibari oo aniga istiqaasood nebigu sala allahu alayh wasalam sidaas ma odhan hadyigiisna ma aha xarafuu sidaa ku yidhina lama soo helayo iska daa xadiiskan oo keliya xarafku sidaa ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam oo uu yidhi aniga ibariya oo aniga markaa istiqaasooda oo aniga wax weydiista yani marka isagaa lama soo helayo dadka ilaahay buu ku xidhayay isagana in la raaca ayuu amrayey dariiqa uu dadka ugu xidhayaana waxay tahay markaa waddada uu jideeyey inay dadku raacaan sidaas iyada abay ahay laakiin waxa weeye dadka inuu cid kale ku xidho yani nebigu sala allahu alayh wasalam ma sameynin ilahay in la tala saarto keligii keligii la baryo keligii la isticaano keligii wax loo gowraco keligii wa yani loo nadro keligii waxa weeye la tala saarto keligii laga baqo keligii la rajeeyo wahaakada yani ashyaadaas oo dhan sidaas iyadaa buu nebigu sala allahu alayh wasalam yani marka amrayay dadkana ku tarbiyeynay in markaa shirko la geliyana aad iyo aad buu uga dadaali jiray nebigu sala allahu alayh wasalam oo waxyaalaha uu la gaarka yahay ilaahay in cid kale lala wadaajiyo arrinka noocaas ah in la sameeyo nebigu sala allahu alayh wasalam dadka waa ka ilaalin jiray oo wuxuu uga digi jiray waxyaalaha ilaahay la gaarka yahay in cid kale lala isaga lala wadaajiyo ama cid kale lala wadaajiyo marka taasna axaadiista kusoo aroortay waa fara badan tahay markii xataa lagu yidhi maa sha allah washita nebigu muxuu yihi sala allahu alayh wasalam bal maa sha allah waxdah markii lagu yihi yaclamu ma wafina nabiyu yaclamu ma fii kadin waxau yihi laa yaclamu ma fii kadin ila allah markii lagu yihi nabiga sala allahu alayh wasalam ya sayidana wabna sayidina wakhayrana wabni khayrina waxa uu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam quluu biqawlikum aw bacda qawlikum walaa yastajriyanakum shayaan xadiiska nasaa-i soo wariya saxiix ah markii lagu yihi sayid nebiga lagu magacaabay sala allahu alayh wasalam iyadoo uu sayid yahay ayuu haddana wuxuu ka taxadirayaa in waxa weeye maqaamkiisa in sare looga dhigo sida xadiidkaa nasaa-i hore inu akrinay oo ku sugnayd maa uxibu an tarfacuunii fawqa manzilati alatii anzalanii allahu biha ma jeceli meeshii ilaahay i dejiyey meel ka saraysa inaa i gaadhsiisaan ma jeceli buu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam mar kale wuxuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam asayid allah sayidku waa ilaahay waxa uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam intuu ninku yidhi markaysaga maa sha allah washa muxamed ayuu nebigu ku yihi sala lahu ama maa sha allah washita ayuu markuu nebiga ku yidhi ninkii wuxuu nebigu ugu jawaabay sala allahu alayh wasalam bal maa sha allah waxdah ama ajcaltanii lilahi niddan laba xadiis oo kala duwan bay ahay kullu dalik waxay tilmaamaysaa ximaayada rasuulku sala allahu alayh wasalam uu ilaalinaya tawxiidka aad iyo aadna wuxuu amray in la kala dheereeyo la kala fogeeyo yani cibaadada iyo qubuuraha sidaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam amray yuhuudna wuxuu ku nacdalay inay qubuurihii ambiyadooda ay ka yeesheen markaa masaajidda ka yeesheen masaajidda inay ka yeesheen oo masaajidadii la markaysaa markaa cibaado loo dul ictikaafay qubuurihii iyo xabaalihii sida maantaba markaysaga aada loo sameeyo oo maqaamo iyo qubuuro yani markaa masaajido laga dul dhistay oo dabeedna xabaasha aan laga dul kacaynin oo markaysaga wax ka barakaysta iyo wax masaxa iyo wax markaa ku dawaafa iyo wax markaa istiqaasooda iyo wax nadara u keeno nooc kastaba ay yihiin sadanana ay dul joogto dad ilaalinaya oo markaysagaa khudaamka ah oo markaysagaa ku dul shaqaysanayaan ay joogaan ilaa lasoo naqliyo markaysagaa qasas hariib ah oo yani markaysagaa inay yani dadka qaarkood sidaan dadku waxba uhubsanaynin yani markaa xataa dameer qaar intay aaseen ay yidhaahdeen waxa weeye markaysaga weli hebel baa halkan ku aasan saaxibulkaraamaad buu ahaayo sidan buu ahaayo sidan bu hadda waa dameer dameerkii baa ka dhintay markuu dameerka ka dhintay bay xabaal u qadeen oo xabaashii bay ku rideen oo saddex nin halkii bay markaysaga waxay yidhaahdeen waxa uu ahaa weli hebel baa halkan ku aasan caynkan buu ahaayo karaamaadkiisa sidan baa ka mid asaatiir iyo beero inta la taxay sidan baa ka mid ahaayo waxaan uu qaban jiray oo caynkan uu ahaayo markaasaa dadki markaysaga lacagtiisa ugu hoobiyeen qabrigiina markaysaga waxan markaa ay ictiqaadiyeen oo markaysaga waxaa ku wareegeen oo yani markaysaga waxan ay dooneen inay shafaaca iyo wax lamida ka helaan berigii dambaa markaysaga nimankii baa isqabtay oo lacagtii meesha ay ka gurteen bay isku qabtay markay isku qabteen baa markaysaga wuxu war hamaan fashiliyaba kii laga bursado war meesha welina kuma aasniye dameer baa naga dhinto dameerkii baan meesha ku aasno ku ridiibo ya bal soo faga waa loogu tegay markaysaga lafii dameerka qasaska lasoo naqliyay xataa ka mid ah marka waxa weeye kullu dalik waxay tilmaamaysaa yani sida dadkii tacalluqa cid kale ay isku xidhayaan ay ugu weynaatay ilaa aynay waxba iska horsanaynin ciddii tidhaahda ashyaada noocaasa ilaahay baa la gaara ee markaysaga laisku xidhka la isku xidhayo talasaaradka la tala saaranayo baryada iyo istiqaasada iyo markaysaga nadarka iyo cibaadaadka dhammaantood in rabbi loo khasiso weeyaan cid kale waa inaan lala wadaajin waxaa la odhanayaa awliyaduu diidan yahay awliyada ayuu diidan yahay baa la odhanaya oo talo awliyada la diidan yahay waa ayo awliyadu waa badan yihin ma awliyaa shayطaankaa la diidan yahay mise awliyaa awliyaa raxmaan baa la diiday فqاtلوا أولياء الشيطان إن kيd الشيطان كان ضعيiفا ألا إن أولياء اللhi لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولياء الشيطان iyo أولياء الرحمن baa jira marka cid aynay u kala suntaneen way iskaga qaldamaysaa أwliyaaء شhayطاankiibu wuxuu moodi karaa أwliyاء الرحmaan inay yihiin awliyada ilahay inay yihiin waxa la diidan yahayna waxa weeye yani أwliyaaء شhayطاankii in أwliyاء الرحmaan lagu sheego waa la diidan yahay midda labaadna waxaa la diidan yahay أwliyada ilaahay in marka waxa weeye aaliha laga dhigo oo manziladii ilaahay la gaadhsiiyo oo manziladoodii sare looga qaado oo khasaa'istii ilaahay uu la gaarka ahaa la siiyo kullu dalik waa la diidan yahay sharciguna ma ogola sharciguna ma ogola markaa nebiga sala allahu alayh wasalam xarafku ku odhanayo aniga ibariya aniga iistiqaasooda aniga igargaar weydiista la heli maayo baynamaa markaysa waxaa mashaayikhda qaarkood laga sheego inay yidhaahdeen yani waxa weeye aniga waa inuu markaa la baryaa aniga waa in caynkaa la yidhaahdaa waxyaala badan oo sidaasa laga soo naqliy taas waxay kutusinaysaa hadyiga rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo hadyigaa kale siduu isu khilaafsan yihin oo u kala tegan yihiin saarat mushariqatan wasirta muqariba shatana bayna mushariqin wa muqaribin baa shaacirkiin yani waxa weeye halkii ay yani iyagu mareen oo bimacnaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisii halkay mareen iyo waxa weeye kuwa markaa dambe ee markaa dariiqadaa kala jeexday ee iyaga iyagule aniga hala istiqaasoodo aniga halay baryo ilaa indhaha saaray wadaad odhanaya waxaan ku idhi markaysaga dadka yani xooluhu markay ka lumaan habeenkii xoogaa soo gudi kari maysaan oo bahalo iyo waxbaa jire waxa ay tidhaahdaanuun idinkoo idinku halkiina iska jooga burcada buu joogi jiray idinkoo idinku halkiina iska jooga waxaad tidhahdaan sheekh daahiro adigu intaasun ii dhaha marka waxa anaa waraabaha idinka celinaya hadda ka warrama halka markaysa waxaan markaa wadaad fiqi duurihii sidaa leeyahay yani marka waxa weeye nebiguna waxa uu tilmaamayaa in ilaahay la isku xidho ilahay oo keliya la baryo ilahay oo keliya la gargaar weydiiso labadaa dariiq bal siday isugu imanaya weliba wuxuu odhan jiray markaysagaa ninka noocaasi waxa weeye idinku dhallinyaraa hadda tihiine waagii hore markaysa waxaan markaa mar baan wahaabiyada soo qaatay oo aan halkan imi yani qolada qaadiriyada ah xoogaa ka kala tuurtuuray oo hadda wahaabiyanimadi waa igu raasuqtay oo qaadiri baan ahay wahaabina waa ahay yani sidaanay ugu odhan jirin afkiisaan labada hadalba ka maqlay afkiisaan ka qaada hadda markaa dhimay oo markaa ma noola calaa kulli xaal halka markaa yani dad ay leeyihiin aniga ibarya oo ay sidaas markaa yani dadkii ku tacliiminayaan oo markaa ay ku leeyihiin nebi maxamed isagu waxau ihi sala allahu alayh wasalam idaa sa'alta fas'al illah anigu ma arage waxa laga soo naqliyey ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa marka uu arbaciinka ku sharxay fatxulmubiinka la yidhaahdo inuu halkan markaysaga markuu xadiidkan sharxayo idaa sa'alta fas'al illah inuu marka uu yidhi cid kale in la baryaa inay bannaanayn oo ay shirki tahay bay ku tusinaysaa sidaas waxaa laga soo raray oo ahlucilmiga qaarkood ka soo rareen ibnu xajar alhaytami inuu xadiidkan sharxiisa ku sheegay yani markaa fatxulmubiin sharxu larbaciin marka hala raajaco haddii markaa la helo ma arag lakin anigu calaa kulli xaal mas'alada laakin adilada ku tilmaamaysa de waa badan tahay ahlucilmi badan baana sheegay wuxuu kaloo nabigu sala allahu alayh wasalam sheegay ummadoo dhami hadday isugu wada tagaan inay ku anfacaan oo kugu taraan oo kugu anfacaan waxaanu ilaahay kuu qorin kuguma anfici karaya hadda ummadoo dhan baa layihi hadda bal waxaad ka warantaa hadday awliyadu isu wada tagto awliyadu hadday isu wada tagto oo ay doonto inay ku bogsiiso iyadoo ilaahay bogsiin aanu kuu qorin miyay ku bogsiin karaa dad baaba mala odhanaya waha yani waxay ka hor imanaysaa xadiidkii nabiga sala allahu alayh wasalam ummadoo dhan hadday isugu tagaan awliyadii o dhan waa ka mid awliyadaa ka mida ambiyadaa ka mida hadday dhammaan isu wada tagaan oo ay doonaan inay kugu anfacaan waxaanu ilaahay kuu qorin kuguma anfici karaan hadday dhammaan isu wada tagaan oo awliyaduna ka mid tahay awliyadoo dhami ay isu tagaan oo ay doonaan markaysagaa inay kaa baajiyaan wuxuu ilaahay kuu qorayna kaama baajin karaan ictiqaadka waxa weeye nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam sidaas weeye saxiix hadal marka waxa weeye yani tilmaamaya yani in waxa weeye ilaahay wixii lagu raaligelinaya in lagu dadaalo raaligelinta makhluuqana aan waxba la isku mashquulin maadaama markaysagaa dur iyo nafci midnaba aynay hananayn waxaa laga fahmi karaa hadalka markaysa waxaan markaa imaamu shaafici uu yidhi shaarixuna uu soo raray waxa u ihi rida nnaasi gaayatun laa tudrak فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه فلا تعانه فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء الخالق مقدور ومأمور إمام الشافعي waxaa laga sheegay inuu raali ahaanshaha dadka la raali geliya waxa weeye waa arrin aan la gaari karay oo dadka inaad wada raali gelisaa suuragal ma aha waxay qaar kaaga raali noqonayaan qaar kala kugu nacaya waxay qaar kugu nacayaanna qaar kalaa kaaga raali noqonaya marka waxa ku saaran arrinkii ku hagaajinaya ee diintaada iyo adduunyadaadaba dhaqaya arrinkaas markaysaga ayaa ku fiicane la kaalay oo isaga laazim waxaanad ka tagtaa wixii markaysaga aan ku anfacayna aakhiro iyo adduunyo midnaba aan ku anfacayna iyadana markaysaga iskaga tago ha isku dhibin ha isku dhibin waayo khalqiga in la raaligeliyaa lamana kari karayo laynamana amrin oo nas sheegaya markaysaga odhanaya dadka raali geliya ma hayno waxyaalo badan baa marka la sameeyo la odhanaya markaysaga dadku siday odhanayaano sidan bay odhanaya sidan bay odhanayaan marka waxa weeye wixii kastee dadku wax ka odhanaya ama miyaa laga tegaya walow shareecada baa ka mid ahaatee marka waxaa dadka raaligeli laa maqduurun walaa ma'muur lamana kari karay oo dadka inaad wada raali gelisaa ma suuroobi yani cid unbaa markaa ku maagaysa cid dadka markaysaga waxaa cidiba aynay maagaynin haddaanu majnuunka waalan ahayn yani markaysaga ma jiro ciddii kale oo dhan cid unbaa maagaysa ka waalanna markaysaga dad baanu ka amaan helin oo odhanaya war waa iswaalay maxaad ka modaysaan markaysaga dadku doonaya xoola inuu kaga urso waa iswaalaya qaar baa saa odhanaya laakiin dadka markaa in la raaligeliyaa saasaan loona kari karayn saasaan laynoola amrin ilaahay laakiin in la raali geliyaa waana maqduurun oo waa la kari karayaa waana ma'muurun oo waa layna amray hadda bal hadalkaa qiimihiisatay hadalkaa qiimihiisatay dad fara badan baa markaysagaa sharaaicda wax ka mida waxay uga tegayaan inay dad raali geliyaan bay uga tegayaan markaasaan si aan si aan loo odhan sidaasaa loo odhanayaa si aan loo odhan waxaan iska dayn oo waxaa kale aan ka tagn oo waxaa kale aan ka tagn oo yani waxa weeye yani markaa saas ay odhan tawxiidka yaan la cadday shirkiga yaan laga digin sifaatka yaan laga hadlin caynkan kale yaan la samayn yani sunayaasha qaarkood markaysa waxaad markaa yaan lala iman yani marka waxa weye ijtihaadaadka marjuuxa ha la qaato markaysagaa meelaha qaarkood si dadka loo raali geliyo kullu dalik markaysaga waxa waxay yihiin yani waxaan markaysaga waxaan markaa sax ahayn nabiguna sal allahu alayh wasalam waxa uhi man arda annaasa bisakhat illah radia allahu canhu waarda annaasa canh yani waxa weeye ninka ilaahay raaligeliya oo dadka waxay ka cadhoonayaan ilaahay ku raaligeliya oo bimacnaa waxa weeye shay sharciya imaatinka uu la imanayo ayaa dadku ka cadhoonaya markaasaa waxau yihi intuu ilaahay ku cadhoon lahaa dadku ha ku cadhoon markaasuu la yimi wixii sharciga ilaahay buu raaligeliyey waxay dadku ka cadhoonayaanna waa ku raaligeliyey ilaahay ilaahay raalli buu kaa ka noqdaa dadkana wuxuu ka yeelaa qaar raalli ka ah oo qalbiyadooda waa usoo dabaala ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له داما يعني وحو النبي صلى الله عليه وسلم يريه ninka waxa weeye dadka markaa doono inuu raali geliyo oo cadho ilaahay waxay ku jirto inuu ku raali geliyo dadka doona kii ammaanayay wuxuu noqdaa oo uu ku dambeeyaa mid ceebaynaya oo ilaahay baa dee naco ilaahay markuu nacana dadkana waa necbaysiiya lafdi kale waxaa kusoo aroortay ninka waxa weeye يعني ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ninka doona raalli ahaanshaha dadku ay ka raalli noqonayaan ku doona wuxuu ilaahay ka cadhoonaya ilaahay waa ka cadhoodaa dadkana waa u cadhogeliyaa xadiidkaasna waxaa soo wariyey tirmidi waxa kale oo markaa soo wariyey yani markaa qudaaci iyo kharaaiiya baa soo soo markaa wariyey sheekhu lalbanina waxa uu tilmaamay inuu mawquuf iyo marfuuc labadaba ku asaxay oo xadiis saxiixa uu yahay dariiqyadiisuna ay isku weynayaan sanad xasanina marka uu leeyahay xadiidku marka taasna waxaa u shaahida xadiisu nabigu sal allahu alayh wasalam xadiis saxiixaynka ku jira uu nabigu tilmaamay ilaahay hadduu qof jeclaado yani waxa weeye jibriil buu u sheegaa markaasaa wuxuu yidhahdaa jibriilow hebel baan jeclaadee jeclow jibriil baa dabeedna u yimaada ehelkii samaawaadka oo u dhawaaqo wuxuu yidhaahdaa ilaahay hebel buu jeclaadaye idinkuna jeclaada malaa'iga malaa'igtuna markaasay jeclaada markaasaa dabeedna dhulkana qabuul baa loo dhigaayo dadku inay jeclaadaan baa dhulkana loo dhigaa marka xadiidkaas waxa uu tilmaamayaa ciddii uu ilaahay jeclaado in malaa'igtuna ay jeclaato dhulkana markaa qabuul in loo dhigo oo ilaahay dadkana inuu jeclaysiiyo sidaas ayuu markaa inoo tilmaamaya xataa markuu nool yahay haddii lala colloobo dad badani ay dhibaateeyaan marka dambe waxa weeye dadku waa usoo heemaan saas aawadeed ayaa waxaa laga sheegaa imaam axmed ibnu xambal inuu yihi baynana wa bayna ahli lbidac yawmu ljanaa'iz annaga iyo ahlulbidaca aayatu maa baynana aayatu maa baynina wa bayna wa bayna wa bayna ahli lbidac yawmu ljanaa-is annaga iyo markaysaga waxaan markaa ahlulbidaca calaamadda noo dhaxaysa waa maalinta janaasada maalinta naxashka la sido ayaanu kala caddaanaynaa oo ciddii markaa ahlulbidaca walow markaa dadku waxa weeye inay jecel yihiinba marka hore ha u muuqatee marka dambe waxa weeye dadku waa nacaan arrinkaar qabihii baa dhintaa la odhanaya oo shar baa loogu markhaat kacay maalinta laakiin waxa weeye yani sheekh sunnii uu dhinto walow adduunyada haba lagu dhibo maalintaa u dhinto waxa weeye kuwii xataa markaa la colloobayo dhibaataynayey maalintaa waxa weeye waa markaa insaaf bay samaynayaan waa cadaalad samaynayaan waa cadaalad samaynaya oo yani waxaa markaa dhici karta inay khayr ugu markhaati kaca ruux wanaagsan buu ahaa mid wanaagsan buu ahaa maxaad u dhibaysay haddaaya nafta ugu keento ibnu taymi oo kale maalintuu dhintay taqiyadiin waxaa la sheegaa markaysa waxaan janaasadiisii hal malyan baa raacay bay yidhahdeen haddana jeel buu ku dhintay oo markaysagaa waxa u ahaa mid la dhibaataynaya oo la xidhay oo markaysagaa xukuumaddii lagu diray oo markaysagaa la dhibaateeyey saasuu marka ahaa raggii ugu daraa maalintaa dabadda waa usoo bixi kari waaye raggii ugu daraa dabadda uu usoo bixi kari waayo baqasho ay ka baqanayaan markaysagaa dadkii jamaahiirta siday u raaceen qaar baa guryaha isku xidhay marka waxa weeye yani qabuulka arlada loo dhigayaa waxaa dhici karta inuu soo degdego waxaana dhici karta inuu dambeeyo mid walba waa dhici karta waxaa kaloo markaysagaa laga qaadanayaa maadaama dadkoo dhami hadday isu tagaan wuxuu ilaahay kuu qoray mooye wax kale aynay ku anfici karaynin in markaa cidda la tala saaranaya allah inay noqoto oo ilahay la tala saarto waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuh cid kastoo ilahay tala saarata ilahay waa ku filan yahay waman yattaqi llaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ciddii waxa weeye ilaahay ka baqata ilaahay faraj uu yeelaa dhibaatooyinka uu kaga baxo waxaa ka arzaaqa meel aanu filanaynin ayuu ka arzaaqa mutasawifada qaarkood waxay yidhaahdaan marka tawakulka ay ka warramayaan asbaabta iyo kasabka waa in la iska daayo waanu qofku waxba shaqaysan waa inuu ilaahay iska tala saarto laakiin tawakulka ay sidaa u fasireen waa qalad waxaynay khilaafsan tahay asbaabta iska daynta la iska daynayo kasabka iska daynta la iska daynayo hadyigii nebiga sala allahu alayh wasalam bay khilaafsan tahay waayo rasuulu llahi moxamed sala allahu alayh wasalam asbaabta waa la iman jiray waxay yidhaahdeen markaa qofka berri wax u kaydsadaa oo mutasawifada qaarkood waxay yidhahdeen qofka berri wax u dhigtaa faqad bari'a min atawakul tawakulka berri buu ka noqday bay yidhahdeen arrinka noocaasi waa baatil waayo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam cidi kama tawakul badnay haddana axaadiista saxiixa waxaa ku soo aroortay kaana yaddaqiru liahlihi quuta sanatihi ehelkiisa wuxuu u kaydsan jiray sanad waxay cuni doonaan ayuu u dhigan jiray oo raashin ah iyaguna waxay ku leeyihiin hadduu berri wax u dhigto tawakulkii berri buu ka noqday ma sidoodaa saxan mise hadyigii nebi moxamed sala allahu alayh wasalam baa saxan marka dariiqada ku saabsan inaan wax kasab la yidhahdo lala iman oo ilaahay la yska tala saarto tawaakul baa la yidhahda tawakul lama yidhahdo tawakulka sharciga waa asbaabta in laga yima lala yimaado nataa'ijta iyo waxa ka dhalan doonana ilahay loo tala saarto saas aaweed buu nebi moxamed sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi xadiidkii tirmidiga markuu ninkii tuludda waday uu yidhi acqiluhaa ma tawakkal miyaan xidha rasuulka ilaahay o mise ilaahay baan u tala saartaa wuxuu icqilhaa uma tawakkal yacni xidh buu yidhi markaad xidhana ilaahay u tala saar markaa sababtii in lala yimaado oo la xidho iyo in markaa tawakulkii iyo tala saaradkii lala yimaado labadu inayna iscaaridayn iswaafaqaysa kutusinaysa waxaa kaloo u daliila xadiidka markaa saxiixa ee uu nabigu sal allahu alayh wasalam u yihi low anakum tawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larazaqakum kamaa yarzuqu dayr taqudu khimaasan wa taruuxu bidaana haddaa ilaahay u tala saaran lahaydeen tala saaradka uu xaqa u leeyahay wuxuu idin arsaaqi lahaa siduu shimbiraha u arsaaqo shimbiruhu maxay sameeyaan iyagoo caloola maran oo gaajaysan bay ka lahaan waxayna soo noqdeen iyagoo dherigsan oo caloola buurbuuran marka inay ilaahay tala saartaan baa loo sugay haddana markaa buulalkoodii ma ay fadhiyeen maxay sameeyeen yani markaa huduw iyo rawaax bay sameeyeen way ka laheen shimrihii markay tala saarteen ilaahay may odhan buulkaygaa noogu yimaado wixina la siiyey laakiin asbaabtii bay la yimaadeen iyo xarakadii marka in sababta lala yimaaday kutusanay sidaas iyada ah ayay kutusanay marka calaa kulli xaal yani tawakulka waa inu rabbi la tala saarto weeyaan falaw ijtamaca hadday ururaan oo isu tagaan alkhalqu khalqigu kulluhum dhammaantood calaa shayin shay ay isugu tagaan qaraafi shiikha la yidhahdee maalikigay waxa uu yidhi mutasawifada qaarkood waxa ay yidhaahdaan weli hebel waxa la siiyey kelmadda kun baa la siiyey oo hadduu kunba yidhaahdo waxaa ahaw wixii waa iska ahaada marka arrinkaa ay sheegeenna waxa uu yidhi qaraafi waxau odhanaya waa kufri waa gaalnimo waayo macnaheedu waxay noqonaysaa waxa weeye rabbinimadii baa markaysagaa la siiyey khasaaistii ilaahay ilaahay baa khasaa'istiisii wuxuu la gaarka ahaa siiyey oo qayb ilaahnimaa baa la siiyey bay macnaheedu noqonaysaa guud marka arrinka noocaasi waxa weeye waa kufri haddii la yidhaahdo lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim inay soo gudagelayn dee waxaa laga tilmaamaya taasi jannada in lagu siinayo wixii marka ay doonaan taas iyadaa baa laga tilmaamay lakiin caalamka inay tasarruf ku leeyihiin oo ciday doonaan u gargaarayaan oo ciday doonaan markaysaga u nusraynayaan oo ciday doonaan markaysaga waxan waxsiinayaan oo ciday doonaan ka malcinayaan ya oo ciday doonaan dilayaan taas lagama tilmaamayo taas markaysaga loogama jeedo waana taxriif haddii saas lagu xambaaro oo haddii la yidhahdo wallahu calaa kulli shayin qadiirun markaysaga miyaan laga qaadan karin kun inuu ilaahay siinayo ama inuu siiyo ay suurowda taa macnaheeduna waxay tahay siday culamada sunadu tilmaameen yani qudradu waxay ku tacalluqdaa waxyaalaha mumkinaadka iyo waxyaalaha mustaxiilaadka kuma tacalluqda in ilaahay khasaa'istiisa siiyaana waxay ka mid tahay umuuraha mustaxiilaadka ee mumkinaadka kama mid aha falaw ijtamaca alkhalqu khalqigu hadday isu tagaan kulluhum dhammaantood calaa shayin shay ay isugu tagaan shaygaasoo katabahu llahu ilaahay ku qoray bimacnaa waa kitaaba qadariya kitaabadu waxay uqaybsantaa ilahay loo tiriya kitaaba sharciya wa kitaaba qadariya kitaabada sharciga waxaa ka mid a qawluhu tacaala kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum waa kitaaba sharciya oo waxay tilmaamaysaa iijaab la waajibinayo kitaabada laakiin markaa looga jeedo halkan oo kale waa kitaaba qadariya oo nusuustana waa kusoo aroortay shaw ilaahay kuu qoray oo bimacnaa inuu yani lagu qadaray uu kuu qoray fiihi markaa gudihiisa anahu kaa'inun inuu shaygaasi jiri doono uu ku qoray kaanadu waa taamo liyajcaluuhu si ay uga yeelaan hayra kaa'inin mid aan jiraynin si ay uga yeelaan hadday isugu wada tagaan lam yaqdiruu calayhi kari kari maayaan walaw ijtamacuu kulluhum hadday dhammaantood isugu tagaan calaa shayin shay ay isugu tagaan shaygaasoo lam yaktubhu llahu tacaala fiih ilaahay aanu kuu qorin yani markaa inuu yani ay inuu jirayo liyajcaluuhu kaa'inan si ay uga yeelaan mid jiraayo xasilaaya lam yaqdiruu calayhi kari kari maayaan jafa alqalamu qalimku waa ku qallalay bima huwa kaa'inun waxa markaa jiri doona ilaa yawmi alqiyaamati maalintii qiyaame ilaa maalinta qiyaame laga gaaraya waxay dhici doona hore ugu qalay bimacnaa horaa loo qoray khadkii lagu qorayna hore u qallalay waa wax laga faaruqay oo hore markaa loo dhameeyey wamaa akhطأa alcabda lam yakun liyusiiba wamaa akhطأa wixii seega alcabda addoonka wixii seega lam yakun muu ahaa liyusiibahu mid haleeli lahaa ma aha wamaa asaabahu lam yakun liyukhطi'ah wixii markaa yani asiiba ee haleelaana ma ahan markaysagaa mid yani markaa seegi lahaa ama miduu ilaahay rabay inuu seego waxaasi ma ahayd wuxuu ilaahay markaa yani u yani markaa qoray ayuunbaa la kulmaya qofka yani xadiidkaas laftiisa ayay kusugnayd ee hore aynu soo tilmaanay waclam ana ma asaabaka lam yakun liyukhطi'ak wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak marka wixii lagu qadaray un baa dhacaya macnuhu u dhacay wamaa akhطأ alcabda wixii addoonka seegaa lam yakun ma u ahaan liyusiibah ay muriida miduu ilaahay doonayay liyusiibahu inuu haleelo miduu doonayay maaha bimacnaa iraada qadariya kuma rabin inuu waxaasi haleelo waayo hadduu iraada qadariya rabbi ku rabay waxaasi inuu haleelo ma seegeen wamaa asaabahu wixii markaa haleelaana lam yakun ma ahaan liyukhطi'ah miduu ilaahay doonayey inuu waxaasi seego ma ahayd waayo iraada qadariya hadduu ilaahay ku doonayo waxaasi inuu seego dee ma seegeena waa ku dhici lahaa wacala alcabdi an yaclama ana allaha qad sabaqa cilmuhu fi kulli kaa'inin min khalqih wacala alcabdi addoonka waxa saaran an yaclama inuu ogaado ana allaha ilaahay qad sabaqa cilmuhu cilmigiisu inuu ku hormaray fii kulli kaa'inin wax kastoo jiraaya ilaa yawmi min khalqihi oo khalqigiisa ka mid ahaada wax kastoo jiraaya oo min khalqihi khalqigiisa ka mid ahaaday min khalqihi khalqigiisa ahaaday khalqigiisa ahaaday yani waxa weeye ilahay cilmigiisu waa ka hormar mintu waxay noqonaysaa waxa weeye bayaaniya iska noqonaysaa waayo khalqigo dhan markaa rabbi baa abuuray wax kastoo jirayana dee waxa weeye ilaahay khalqigiisun bay ahaadeen faqadara dalika taqdiiran faqadara ilaahay waa qadaray dalika kaas waxaa jiri doona taqdiiran qadaraad oo muxkaman la sugay oo mubraman la adkeeyey bimacnaa la ixkaamiyey mubramka waxaa la yidhahdaa xarigga lamaanaha loo tidco xariggii markaysagaa intaa la la la soho haddana mar labaad markaysagaa la soho kahtaa waxaa la yidhahdaa yani waxa weeye mubram baa la yidhahdaa ka hal mar la tidcayna waxaa la yidhahdaa ama la sohay yani saxiil baa la yidhahda min saxiilin wa mubrami xariggii lamaane loo tidcaa lagu ka dogtahay waa ki shacabki marka mubram waa xariggaasaa laga soo qaatay marka waa shay la adkeeyo la sugaa laga tilmaamay laysa fiihi naaqidun wax gurinaya ma jiro oo kuma sugna walaa mucaqibun wax cirhbinayo ka daba tegayo wax ka bedelayaa ma jiro walaa muziilun wax suulinayaa ma jiro walaa muayirun wax markaa doorinayaa ma jiro walaa naaqisun walaa zaa'idun min khalqi yani wax ka nuqsaamaya ama markaa ku kordhaya yani abuurka ilaahay oo fii samaawaatihi cirarki cirarkiisa ku sugan oo ardi iyo dhulkiisa ku sugan amaba intaa udhaxaysa ku sugan ilaahay wuxuu qoray ee uu qadaray wax ku kordhaya iyo wax ka ziyaadaya midnaba ma jiro siduu u qoray u dhacayaan wax waliba waxa uu inoo tilmaamaya baabkii qadarkuunbuu inoo sii adkaynaya qadarkuna sidaynu hore usoo tilmaanay afar shay oo la isu geeyo ayuu isaga yimaadaa afarta shaybana waxay gudagelayaan qadarka in la rumeeyo afartaasi waxay tahay inuu ilaahay ashyaada sii ogaa intaynay dhicin ka hor inay dhici doonto iyo sifada iyo kayfiyadda ay u dhici doonto laba inuu waxa weeye ilaahay sii qoray ashyaada hore u sii qoray siday u dhici doonto iyo caynkay tahay oo waa qoraalkii saddex inuu ilaahay doonay in markaa ashyaadaasi dhacdo mashiiadiisu ku wada tacalluqday